Gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada ayaa xarigga ka jaray wadada waaxda horseed ee xaafadda Farajano oo lagu dhisay si isku tashi ah oo ay iska kaashadeen dhismaheeda ganacsatada iyo bulshada xaafadda. Munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Kismaayo, ganacsato iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Cumar Cabdulaahi Maxamed Gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada ayaa u mahadceliyay ganacsatada iyo shacabka xaafadda Farajano juhdiga iyo dadaalka ay geliyeen dhismaha wadadan.
inaad magaalada ka shaqayseenna mahad gaaray noo tahay baan idinka celinaynaa waxaana ku boorinayaa cidda kaloo waxaysa tahay inay arrintaa ka wada shaqayso annaga hadda waxaanu samaynay eh, waddo dhan baanu rabnaa inaanu calaamadino oo geedaha lagu beero waxaanu rabnaa in- waxaanu u bixinay waddada sadaqadaa la yidhaahdaa ninkii aabbihii geed u beeraya hooyadii u beeraya annagaa waraabinayna isaga waxaa laga rabaa inuu beero keliya hadhowna ajarkiisa qaato marka waalidkeen inaan wax u sadaqaynahay waa shay muhiima adduun iyo aakhiraba inaga inoo fiican marka taas mar rabnaa maclinayna waxaan leenahay waxaynu ku noolnahay magaaladan kismaayo soomaalidu waxay tidhaahdaa reeryaa lagu dilaa ninka la jooga soo ma haddii hadda dadka meesha degan oo kismaayo degan ama dowlad ha ahaadeen oo maamulka dowladda ha ku jireen ama shacab ahaadeene iyagaa waxaa laga rabaa inay ka shaqeeyaan magaaladan quruxdeeda ciddii kale markaad wax samaysatid yaa lagu taageerayaa waxaa lagu siinayaa waxbaa loogu darayaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacabku waa shacab fiican waa nala shaqeeye qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda xarig jarka ayaa bogaadiyey wadadan iyaga oo ka warramay dhibaatooyinkii ay ku qabeen maristeeda.
waddadani dhankan waxay tahay xaafaddaas la yidhaahdo dalxiiska iyo xaafaddan hadda aan joogno way kala go'nayd ilaahay mahaddii waddadana hadda isku furto way isku furmeen labadan xaafadood toos bay isugu furmeen waxaan rajaynhaynaa mi- a- inuu ilaahay idamkiisa waxaa sidan oo kale no- hadda u kala go'an xaafaddanadan iyo xaafadda noo muuqato new kismaayo waan kala go'annahay bataatanba sidan sideedii inaan ilaahay noo sahlo ayadana uu alla uu noo fudaydiyo maantana waan wada joognaaye ayada lafteedu aad baan ilaahayna uga rajaynaynaa innaguna inaan ku darsanna ay u ba- loo baahan yahay waddadan marka waana afar waddo midi masjidka dhankaasay uga baxdaa saddexna waa kuwan hadda aan sheegnay laba waddo xaafaday u yihiin halbowlo oo isku xidhayaal weeye hal wadana masjidkayba khaas u sii tahay ayadu walow xaafaddu isticmaalaysa lakin masjidkay khaas u sii tahay waddooyinkaas bulshada kismaayo isku tashigeeda iyo isxilqaankeeda ayaa lagu bixiyey shay walba baahidiisuu inta ay la eg tahay la dareemo yaa faa'iidadiisana ay la eg tahay oo la dareemaa waddooyinkaas markaa ilaahay mahaddii innagun baa isku tashanay oo dhisnay ee wadadan waa la yaqaanay iyo dhulkan meeshan sida uu ahaa sidan u bedelay ilaahi subxana wa tacaala iyagona xaalkooda si wanaagsan ha u bedelo sida hadda ay yihiin si ka fiican ilaahay ha ugu bedelo sheekha oo weliba ee lafdhabar u ahaa oo qayla dhaamiyey oo dadka muslimiinta ugu dhawaaqay ilaahi subxana wa tacaala miisaankiisa xasanaadka ilaahay ha ugu daro Een, runtii waxaan dhihi lahaa dowladda hoose ee camal fiican bay haysaa inay weliba kasii badisana waan rajaynaynaa nabiyullaahi maxamed hore u tilmaamay waa imaadatul adaa cani dariiq jidka waxa laga mari la'yahay oo laga qaado waa tacaawun cala albiri ilaahayna hore noo faray wanaag in laysku bahaysto sidaanoo kalena waddadu waa isgaarsiine isgaarsiin intaan la eg ee dadkii isku socodkoodii iyo salaadii iyo cibaadadii iyo ardadii mar- marinkoodii waa mashruuc khayriya inta ka talisay iyo inta ku fakartay iyo inta fashay miisaankooda xasanaadka allah u saaro wadadan oo horay u ahayd goob ay biyuhu fadhiistaan xilliyada roobka ayaa door muhiim ah ka qaadan doonto hagaajinta bilicda magaalada iyo fududeynta isu socodka bulshada iyo gaadiidka